wafduhu oo hogaamiyaya gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle uusa kormeelay qeybo shalduwan ee isbitaalka weyn ee degmada balcad ujeedka kormeelku yahay uun horgalayan ah xaalada gargaarka iyo baahiyaha caafimaad ee ku jara isbitaalka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe walibana kormeelka gudoomiyaha kuwa heliyayay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada balcad xildhibaano iyo weliba xubno kale hana kumid ah xildhibaanada deegaan doorashadii eeta degmada balcad iyo warbixin kooban ku siiyana gudoomiyaha xaalada isbitaalka guud ee magaalada balcada muxuu ahay waxaan aragnay dad weyne aad u fara badan oo halkan u joogo haddii yihiin hooyadii dhalaankii uuriyadii caruurtii nafaqadarrada dhammaan dadka bukaanada ahay oo halkan la kala siinaya daawooyin kala duwasta ka jira marka waxaan rabnaa wasaaradda iyadana sidoo kale in booqasho oo howlaha ka socda sidoo kalena alihii maanta halkaan hawsha ay ka wadeen markii aan aragnay waa wax lagu gartaan leenahay waxaan kusoo walaalkii xasan xildhibaan xasan xaqiiqa maanta waa farxad weyn hawshaan aan hayno waa hawshii aan u hayno xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle xaqiiqo maanta meesha aad ku soo booqateen waa meel aad u weyn ilaaha mahad leh maantana soo gaarsiiyey shalay markii uu madaxweynaha dowlad goboleedka cali cabdulaahi xuseen ay dhagax dhigayeen iyo madaxweyne waare way bidaysay communitigaa isku tashaday intaa asaa qabsaday isagoo daalaa dhacaayo kufaayo dhacaayo ayaa haddana waxaa garab weyn siiyey hay-adda s o s oo aan leeyahay ilaahay ajir iyo xasanaad allah idinka siiyo waxa oo maxaan ku dhaha dooniska aad ka soo qaadeen waxaan ku aragnay balcad inta aad ka qabateen waad ku mahadsantihiin intaan dadoo aad arkaysa mudana cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle ayaa sheegay in sida dhaqsi ee baahiyahaasi wallankuga wada doonaa isbitaalka wuxuu gacanta ku haayaa shacab weyne awooddiisa uusan ahayn waxaan ka codsanaynaa hay-adaha caalamiga waxaan ka codsanaynaa wasaaradda aan wargelinaynaa amraynaane wasaaradda caafimaadka ee hirshabeelle sida uu dhaqsiyaha badan inay isbitaalka la soo xidhiirto wax allaala wixii awooddeeda aan ay kula garabka insha allah haduu ilah yihahdo waxaan halkan ugu mahadcelinayaa xildhibaan xasan oo lahaa abaabulkii koowaad isbitaalka iskudubaridkiisii midho dhalkii ugu dambeeyey hadda waxaadna mooddaa inuu ka awood badan yahay baahiyada hadda ka jira isbitaalka inuusan ahayn nin keligiis gudi karo xildhibaanka waa garab taagannahay insha allah haduu ilah yidhaahdo aniga laga bilaabo hirshabeelle aniga oo ku hadlaya magaca baarlamaanka hirshabeelle waxaan ballan qaadayaa bil walba contribution